إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismiillaahiiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda kenya ayaa mar kale ka dhacay deegaano ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu lafaguray muqaadaraadka oo kusii badanaya magaalada muqdisho iyo kuwa ay ka arrimiyaan maamulada ku daaban munaasabadday nabadoon ku caleema saaranaysay beesha abakar oo ka tirsan mursade ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ee galgaduud isku soo bax looga soo horjeedo dhallinyaradii madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu itoobiya ka gatay ayaa mar kale ka dhacay magaalada muqdisho qaramada midoobey ayaa shaacisay in itoobiya ay ka jirto macluul baahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan haatanna kusoo dhowaada isagoo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ka fuliyey gobolada hiiraan shabeellaha hoose iyo jubbooyinka warkaas iyo war kale oo ku aadan weeraro khasaare lagu gaarsiiyey dowladda kenya oo mar kale ka dhacay deegaano ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d waxaa soo jeedinaya abuubakar ibraahim geedi dagaalyahano aada u qalabaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay dagaalo toosa ka fuliyey deegaano ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ee dhaca koonfurta soomaaliya wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiinta ay habeenkii xalay weerar ku mireen saldhigga ay ciidamada dowladda federaalka ku lahaayeen degmada bulamareer ee gobolkaasi dhawaaqa rasaasta iyo diryaanka hubka noocyadiisa kala duwan ee laysku adeegsanayay dagaalka ayaa in muddo ah laga maqlayay hareeraha magaalada waxaana la rumaysan yahay inay jiraan khasaare culus oo la gaarsiiyey askarta dowladda federaalka sidoo kale isla gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga ay ciidamada shisheeye ka samaysteen degmada qoryooley ila wareejo lagu kalsoon yahay ayaa xaqiijiyey in weerarka khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada uganda inkastoo aan la helin cadadda rasmiga ah ee khasaaraha dhanka kale xogag milatari oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhigga ay ciidamada jubbaland ka samaysteen jasiiradda kudhaa ee gobolka jubbada hoose dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana laysku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka ayaa lagu soo waramayaa in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada maamulka jubbaland gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose ayaa ka mida goobaha ay sida aadka ah uga dhacaan dagaalada ka dhankaa shisheeyaha iyo askarta daacadda u ah faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro saf ballaaran ah oo mar kale ka dhacay dhulka soomaaliyeed ay gumaysato dowladda kenya wararka ka imaanaya dhulka soomaaliyeed ee gumaysato dowladda kenya gaar ahaan gobolada wajeer iyo mandheera ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka dhaceen weeraro ba-an oo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda kenya weerarka miin ah oo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay inta u dhexaysa tuulada kinto iyo degmada taagaabo ee gobolka mandheera ayaa waxaa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada booliska kenya weerarka oo ahaa mid aad u xoogan islamarkaana socday in muddo ah ayaa waxaa lagu dilay laba askari oo ka tirsan dowladda kenya halka sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale waxaana intaasi dheer oo kenyaatiga laga qaatay agabyo kala duwan oo isugu jira tuuta iyo kabaha ciidanka sidoo kale xog aan helnay ayaa xaqiijinaya in weerarka lagu gubay gaari kooyal ah oo ay lahaayeen kenyaatiga dhanka kale weeraro habeen dheelmad ah ayaa habeen hore ka kala dhacay tuulada konton iyo ceelraamo ee ka kala tirsan gobolada mandheera iyo wajeer dagaalada oo ahaa kuwo aad u culus islamarkaana la isku adeegsaday noocyada kala duwan ee hubka ayaa khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenyaatiga ah ee ku sugan difaacyada howlgallada jihaadiga ah ayaa si aad ah ugu sii xoogaysanaya dhulka soomaaliyeed ee ay gumaysato dowladda kenya waxayna mujaahidiintu sii ballaariyeen dagaalada ka dhanka ah kenyaatiga muddada dheer gumaysanaya dhulka soomaaliyeed ee n f d barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta lagu lafaguray muqaadaraadka oo aada ugu sii badanaya magaalada muqdisho iyo kuwa ay ka arrimiyaan maamulada ku daaban maxamed ciise ayaa warkaas inoo faahfaahinaya barnaamijka diiradda jimcaha oo ay marti ku ahaayeen dhakhtar cabdiraxmaan cawaale xabeeb oo ka mid ah dhakhaatiirta muqdisho iyo aqoon-yahaan cabdiraxmaan maxamed oo isna xamar ku sugan ayaa waxaa lagu falanqeeyey muqaadaraad uu ka mid yahay qamriga oo u muuqda mid caadi ka noqonaya xamar iyo magaalooyinka la midka ah doctor xabeeb ayaa waxa uu sheegay in haatan aada loo isticmaalo kaniinka tiramadolka iyo kuwa la midka ah
sida aan la wada soconno waxaa dalkeenna ku soo kordhay noocyo kala duwan oo muqaadaraad ah oo aan horay dalka looga isticmaali jirin awal waxaan qaatil ka taagnayn oo bulshadeenna runtii dhibaato badan ku hayay qaadkii xashiishkii khamrigii aalkuladii calaqii iyo wax la mid ah waxaa biryahan soo kordhay noocyo cusub oo khatar ah oo arbushaad iyo khalkhal ku abuuray bulshadeena soomaaliya aqoon-yahaan cabdiraxmaan maxamed ayaa dhankiisa sheegay in khamriga iyo calaqa loo furtay goobo lagu iibiyo haa khamrigu waa ka mid khamrada si toosa ayaa looga soo dejiyaa garoonka muqdisho waxaana isticmaalaa madaxda dowladda aada iyo aad ayuu magaalka ugu batay si caadiha loo kala gadaa miisaskaa lagu gadaa sidaasoo kale meesha loo yaqaano quracley amba loo yaqaano laba dhagax miis kamida suuqa quracley ayaa lagu gadaa anigu indhahayga ayaan saaray baalka calaqa la yidhaahdo waxyaabahaas aada iyo aad ayay mataqaanaa ugu soo baaheen sidaa darteeda arinkaasu waa arin magaalada muqdisho laga ogyahay aada iyo aad mataqaanaa u howlgala heer waxaa la marayaa in samayskiisa lagu tartamo meelaha qaar aada loogu sameeyo waxaa ka mid ah ciidamadu meelahay ka dhow yihiin sida ifka xalane stadio muqdisho kusoo jeedkeeda xiliga la gaaro halka saac ilaa shan saac mootooyinka ilaa soddon afartan ayaa taagan doctor xabeeb ayaa sidoo kale ka hadlay saameynta bulshada ee laga dhaxlay muqaadaraadka xaaladaha guud ardada soomaaliyeed waad ogaadeen sanadkii labada kun iyo labaatankii toddoba kun iyo dhowr boqol oo arday oo secondary level ah dugsi sare imtixaanaadkii toddoba kun iyo dhowr ayaa ku dhacday maxaa sababay waxaa sababay isticmaalka tarmadoolka iyo taabuugga ayaa sababay waddanka runtii dhallinyaradii maanta waxay u baahan yihiin badbaadin cabdiraxmaan maxamed ayaa waxa uu bulshada usoo jeediyey inay ka dhiidhiyaan mukhaadaraadka marka diftoorka waa runtiis caafimaad ahaan markii loo fiirsano waa eber caafimaadkana waxbaa kasii daranba maxaan ku irahdaha in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waxaaba kasii daranba qolada ilaahay ma bedela bur ilahay iyaga iska bedelaan maa xaalad oo bianfusihim way ku sugan yihiin mar haddii xaaladda naftooda ku sugnaa ay iska bedeli waayeen ilahay ma bedelayo marka waxaa kasii daran zinadii waxaan waxay keenayaan alkhamru ma khamra alcaqla caqliga waxay dooriyo dhan ayaa khamre la yidhaahdaa waa muskir kullu muskirin xaaraan buu nabigu sal l slam oo kama qaala calayhi salaatu wasalaam marka waxaasoo dhan waxay keenayaan dadkii inay baaba'aan noolahan ay ka dhintaan ghazwulfikri baa lagu sameeyey dadkan qasl iyo dawi baa lagu sameeyey gacantii maskaxda lagala dagaalamay dadku waxay u baahan dad ka dhiidhiya ee ka dagaalama arrintaas oo ilmahoodii qabta waxaan ku taageerayaa cid alle cidda arrintaas ka mataqa ka qayb qaadanaysa xaqiiqatan goobjoogeedan waxaan nahay wax badanaan soo aragnay waxyaabaha aada iyo aada la yaab kale waxaa ka mid a dadku inayba ku faanaan xashiishka cabitaankiisa dirbeerta la fariistaan magaratay in diin lagala hadli waayaba oo diintii munkar loo bedelo oo dadkii waxaa saxda ahay ay diidaan dhegaystayaal dhowr ah oo ka qayb galay barnaamijka ayaa ka soo hadlay magaalooyin kala duwan mid kastana wuxuu sheegay in magaalada uu degan yahay uu mukhaadaraadku aad ula degay munaasabadday nabadoon ku caleema saaranaysay beesha abakar oo ka tirsan murusade ayaa ka dhacday wilaayadii islaamiga ee galgaduud munaasabadan oo ahayd mid si eersaraha loo soo agaasimay islamarkaana ay nabadoon cusub ku dooranaysay beesha abakar oo ka tirsan murusade ayaa waxay ka dhacday magaalada ceelbuur ee wilaayadii islaamiga ee galgaduud munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka hor inta aysan nabadoonka dooran waxaa loo qabtay odayaasha beesha dowro socotay muddo shan iyo toban cisho ah taasoo ay ku qaateen duruus kala duwan ugu horreyn waxaa madashii ay ka dhacaysay munaasabadda laga aqriyey bayaan ka soo baxay beesha kadib duuro sharci ah oo socotay muddo afar iyo toban maalmood ah u socotay waxgaradka beesha abakar oo ka mid ah beelweynta mursade wadatashi barbar socday dowradaasi kadib waxaa ka soo baxay qodobada soo socda kow beeshu wadahadal iyo wadatashi kadib waxay naqiib cusub u doorteen axmed dilixow jimcaale oo bedelay naqiibkii hore ee ibraahim jeete xaayow kadib codsi oo soo gudbisay isagu iyo sababa isaga u gaar ah labo beeshu wadahadal iyo wadatashi kadib waxay ka heshiisay wax allaali wixii khilaafahayuu iyada ka dhexeeye saddex beeshu wadahadal iyo wadatashi iyo isfaham kadib waxay isku raacday inay isla bixiyaan diyada caaqilada ah afar beeshu waxay isku raacday inay sii joogteeyaan oo ay sii daa'imaan ku dhaqanka shareecada islaamka intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska beesha murasade ugaas cabdulaahi daahir axmed isagoona halkaasi ka jeediyey kelimad mahadcelin ah marka insha allahu tacaala ilaahay baa mahadda iskale uma waxaan u mahad celinayaa si guud xarakatu shabaab almujaahidiin iyo maca wilaayaatihim wilaayaadka dhammaantood oo runtii maalin walba dowro meel ka socoto dad yaryar iyo dad waaweyn odayaal gabdhaha arday culamaauddiin cid kasta loo qabanayo runtii diinta sidaa dardarta u socota oo wilaayaadka dhex socota waan ugu mahad celinayaa ilaahay maarata ha u siyaadiyo waxaan kaloon u mahad celinayaa wilaayada galgaduud oo runtii ayaduna beryahan dambe dowraadkaa sidaas loo waday in muddo ah ilaahay alla subxaana wa tacaala ha u siyaadiyaan leeyahay waxaan kaloon u mahad celinayaa runtii beeshaan oo dowradeedii soo bilaabatay muddo dheer aakhirkiina ay afar dowre ay soo martay tii ugu dambaysana aan maanta joogno oo lagu soo khatimay axmed dilixow jimcaale oo ah nabadoonka cusub ee ay dooratay beesha abakar ayaa ballan qaaday inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka wax kaloo jiro waxaan rabaa ilaahay idankiisa annaga haddaan warka badan ehel umahi waxaan se jeclahay waxay tabartaydu tahay inaan qabto waxay tabartaydu gaari weysana waa waxag ilaahay iga naqday naqanaysaa biidnillahi kariim waxa aan rabaa adiga tolka isoo doortay oo meeshaan i keenay annaga kitaabka ilaahay aan ku dhaqmayna ahaa layidhi kitaabka waa qaadnay kor aan u sidnaa dhexdiisa aan kala furno wixii dhexdiisa ku jira aan fiirino waxaa xaqa maxaase xaq darraa tilka xuduudullaha wixii aan qaadanno wamayacsilaha wixii aan aan ka leexanno waxaasoo idil diyo hadday timaado wax alla w qof la arka waxay lahayd gacanta ha laga saaro yaan lagu eedoobin naqiibkaana gala sidaa naqiibkaasaan yeelay agoon waxeedu cunaa gabayaashay ku badanta taas aan ka leexanno waxaasoo dhan yaan u dhawaanay kitaabka ilaahay waxa dhexdiisa ku jiraan ku qaadanayna waxa dhexdiisa ka bannaanka ana waan ka leexanaynaa intaas maygu aqbasheen maasha allah ugu dambeyn waaliga wilaayadii islaamiga ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid oo munaasabadda soo xiray ayaa la dardaarmay beesha dooratay nabadoonka akhiiran waxaan kusoo gebagabeynayaa isku ognahay tamaasug iyo tacaawun iyo wadajir ayaan isku ognahay in insha allahu tacaala oo maanta hadda aan nahay qabaa'ilka marka maaragtay gobolka iyo haddii walaayadii ay tahay iyo maamuladii iyo guud ahaan gobolka dadka degan waxaan leenahay insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala midnimadaas ayaa nooga maaragtay naga rabaa in cadowga iska dhicino annagoo wada jiro annagoo mid ah cadowga inaan iska dhicino oo maaragtay kheyrka iyo wanaagga maanta aan haysano inaan fiirino maanta waxaa waaye meelo naga fogeyn oo maaragtay wax yar noo jirto ayaa fawdo ka taagan dhibaato ka taagan dadka dilkooda iyo maaragtay gabdhaha muslimiinta ah sharaftooda oo laga ilaalinaynin oo la isdilaayo wax laga qabana ayna jirin maanta annaga hadda wax kasta dhaco haddii qof wax sameeyo waxa waaye maanta waa loo taagan yahay oo nabad qof walba gurigiis isagoo furan ayuu iska seexanaya waa soconaya isagoo bilaa dareen ah ba ilaahay inaan kushu- ugu shukrayna loo baahan yahay qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo goor doorta nabadoonna iyo ugaasyo ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka isku soo bax looga soo horjeeda dhallinyaradii madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo itoobiya ka gatay ayaa mar kale ka dhacay magaalada muqdisho sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo cabdulaahi yaasiin jaamac shalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dibadbixi ugu ballaarnaa oo ay dhigayaan waalidiinta iyo ehelada kale ee dhallinyaro dowladda federaalk oo ay itoobiya ka gadatay wakhti sii horreeyey ka gadaal markii lagu soo tababaray dalka itoobiya dhallinyaradaasi oo laga dagaalgeliyey gobolka tigreega halkaas oo isku fara saareen maamulkii tigreega iyo dowladda itoobiya ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaare abiy axmed waalidiintu waxay sheegayaan in carruurtooda badankood halkaasi lagu dilay kuwo kalena aanay war iyo wacaal ka hayn inay dhinteen iyo inay nool yihiin iskoyska lambar afar ee magaalada muqdisho oo ahaa mid aad u mashquul badan gaadiid badanna maro ayaa xirmay dadka dhoobnaa awgii waxaanu ahaa mid ushii cirka loo tuuro aanay meel bannaan ku dhacayn hoyooyinka ayaa halkaa ku barooranayay iyadoo ilintoodu ay iska qubanayso mana jirin cid niyadda u dejinaysa oo u sheegaysa in dhallinyaradii wixii nool la baadigoobayo waxay dhintayna inay ka samraan u sheegaysaa
soomaaliyey toban kunoo wiil baa la'anaysa intii badnay waa dhinteen in yaroo saxariir ku nool baa hadhay waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin ninkii wax garanahaya aawa ugaasyadii aawa suldahmadii aaway saraakiishii war aawa wixii ummaddii soomaaliyeed oo damiirka lahayd aawa kuwii dadnimada lahaa
hoyooyinku waxay aad u inkaareen madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah qurbajoog carruurtiisu ay ku nool yihiin dalka maraykanka taacsigeedana ka ganacsanaya wiilasha soomaaliya ku nool kuwaas oo uu kula saaxiibay ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed
halka wiila aniga ilmo ka qabay wiil iyo gabar baasa ayahay nimana iga gatay alooyo ilmahaas way iga dheereey oo saas ii gala halkaas cunugaan agoonnimo ku soo koriyey agoonnimaa ku soo koriyey ninka iga dheereey cunugayga aan ilmaha ka qabay aakhiri adduun cafimaa ilmahayga ilaawaygaan ilmaha soomaaliya saas oo kale inaagaa wada yihiin isku wada midaana calooshaana wada duleesho waa dhibaataysanahay waa dhibaataysan waa dhibaataysanahay wixii islaan oo naga nacaa wixii danqana oo ku yaalo soomaalinimo iyo muslimnimo ay ku taallo wixii danqana islaamnimo ku taallo oo ay muslimnimo ku taallo oo hooyo ka danqana oo ooyinteeda ka danqana oo xanuunkeeda ka danqana oo dhibaatadeeda ka danqana noola gurmado waa kama heyno farmaajo ka baryaynaa ilmahan inuu noo keeno ilmihiisu u jecel yahay ilmahan u jecel ilmahana noo keeno ilaahay ka cabsada haddii kale wax aan xabar lagu arkinaa ka dhacay dhiigeenna u daadinaynaa dhiigeenna u huraynaa nafteena u dibbixinaynaa ilmahana noo keeno ma cabsanayna dowladda federaalk ayay ka dalbadeen in jawaab qancisa ay siiso madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday ee dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ma awoodo inuu waalidiinta soo hor istaago amaba uu la kulmo maxaa yeelay ma hayo wax ay ku qanci karaan halkii asigu uu la kulmi lahaa wuxuu adeegsanayaa wasiirkiisa warfaafinta dowladda federaalka ah cismaan abuukar dube oo asiguna ah qurbajoog qoyskiisu ay degan yihiin dalka ingiriiska dube ayaa saxaafadda soo hor istaagay waxaanuu sheegay waxaanuu ku hadlay war waran caloosha ka galay ku noqday hooyooyinka carruurtooda ay maqan yihiin waxa uu sheegay inaanay jirin wax ciidamo ah oo soomaaliyeed oo dalka etoobiya la geeyey taa micnaheeduna waxaa weeye inuu inkirsan yahay wiilasha soomaaliyeed ee dalka etoobiya dowladda federaalk ah oo ay ka dagaalgelisay arrinta lagu soo codcodinayo eritrea horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin bay eritreyana ciidamo tababar ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qaybun bay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaana ma jiro waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto wax loogu yeero qaramada midoobey ayaa dhowaan waxa ay sheegeen in dhallinyarada soomaaliyeed ee dalka eritreya lagu tababaray laga dagaalgeliyey dalka etoobiya dhallinyarada laga dagaalgeliyey dalka etoobiya ayaa la sheegay in la khayaanay oo markii hore loo sheegay in waddanka qatar ay waxbarasho u aadayaan laakiin cagsigeeda eritreya tababar ciidan loo geeyey kadibna waxaa laga dagaalgeliyey dalka etoobiya gaar ahaana gobolka tigreega halka warkan uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee al furqaan ugu dambeyntiina qaramada midoobe ayaa shaacisay in etoobiya ay ka jirta macluul baahsan qaramada midoobe waxay aada uga walaacsan tahay macluul daran oo haysata dadka etoobiyaanka ah warbixin uu soo saaray madaxa arrimaha bani-aadamnimada ee qaramada midoobe mark lowcock ayaa sheegay in halka ugu daran ee ay macluushu ka jirta ay tahay waqooyiga etoobiya warbixinta ayaa lagu ogaaday in saddex boqoliyo konton kun oo qof ay la nool yihiin xaalada aada u daran oo ka jirta gobolka ay dagaaladu la degeen ee tigree iyo sidoo kale gobolka deriska la ah ee amxaarada iyo canfarta gobolka tigrey waxaa halakeeyey dagaalada u dhexeeya ciidanka dowladda iyo jabaadda tigree waxaana ku barakacay hal dhibic toddoba milyan oo ruux sida uu sheegay ururka la baxay qaramada midoobay warbixinta ayaa lagu sheegay in xaaladda cunno ee gobolka ay gaartay heer musiibo ah taasoo ay ku macnaysay gaajo iyo dhimasho saamaysa kooxo yar oo dad ah oo ku faafay dhulka ballaaran hay-adaha w f b iyo yunisef ayaa dhammaantood ku baaqay in si deg deg ah wax looga qabto dhibaatada ka jirta etoobiya dadka ku sugan qafta homeera oo ah degmo ku go-doonsan gobolka tigreega ayaa warbaahinta u sheegay inay qarka u saaran yihiin inay u dhintaan macluul dad badan oo kasoo jeeda qoomiyadda tigreega ayaa waxay u qaxeen dagaalada awgood waxayna gabaad ka dhigteen magaalada maqalla ee gobolka tigree ee waqooyiga etoobiya hay-adaha kiniisadaha looga taliya ee dalalka reer galbeedka ayaa aada uga naxsan xaaladda dalka etoobiya waxaana la yaab leh falastiin oo si arxan darro ah loo gumaaday inaysan sidaa uga hadlin warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee al furqaan waa naga intaa